Magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxaa ku nool haween badan kuwaasi oo dhameeyay jaamacadaha dalka islamarkaana shaqo ku waayay cilmigii ay barteen. Haweenkan ayaa ka qalin jebiyay kulliyadaha kala duwan ee caafimaadka iyo ganacsiga ee jaamacadaha magaalada beledweyne. Qaar ka mid ah haweenkan ayaa raadiyo Beerlo uga warramay waxyaabaha ay u baahan yihiin in laga caawiyo.
waxaan ka codsanaynaa maadaama aan nahay dhalinyar yacni intaasoo sano wax soo baranaysay yacni oo mustaqbalkooda ku horumarinays ku- inay ku horumariyaan rajaynaysay yaan ardayda la yacni wax soo bartaa niyadda laga naafaynin waayo naafada ugu weyn oo qofka soo gaarta waa maahan kan lugta laga beelo ama gacanta la beelo ee waa qalbiga tan lugta qofka wuu gashan karaa wax macamila ama gacanta wuu gashan karaa laakiin qalbiga hadduu qofka indhaha ka beelo mise ooba yacni niyad jaba si uu kusoo kabsado ma yaro qofka intaasoo sano wax soo baranayay in niyaddiisa yacni loo qabuujiyo waalidkiisana loo qabuujiyo waxaa laga yaabaa in lagu soo koriyo waxbarashada loogu soo bixinayay waqhti adag iyo juhdi ay waxyaabahin awoodin waalidiintooda ugu soo bixinayeen marka yaana waalidiinta qalbiga laga dinin ardayda soomaaliyeed wax soo barata aqoon-yahaniintan laga dinin sida cadaaladu ilaahayna faray in yacni shaqada loo kala dhiibo oo cadaaladaas lagu shaqaystaa nooroon qabiilaysa waxba ma tarayso qabiilna qab- qabrina lama galaayo Een, waxaan ka codsan lahay een, inay een, dhallinyarta badan oo waxbaratay ayaa joogto een, een, beledka inay shaqo abuur loo sameeyo een, shaqo abuurkaasna qof walba iyo xirfadiisa iyo aqoontiisa ahaan oo loogu raadiyo oo markaas siita eena si sinaan si shaqada si sinaan loo helo yacni san qabiil iyo walax oonan yacni la sameynin Ee, dhammaan dad badanaa jiro oo waxbartay laakiin hadda oo oo eh oo yacni dhismulaar ahoo shaqo yacni aqoontoodii oonsan ku haasanin iyo sheeg wax oo xirfad eh, oo yacni wax oo yacni oo kii shaqo ah dadkaas yacni in shaqo abuur loo sameeyo oo yacni si cadaaladna shaqadaas laysku siiyo Een, waxaan ka codsanayaa maadaama aan nahay arday waxbartay ilaa aan marayno heer jaamacadeed shahaadadii aan haysano haddana guriga aan kusoo laabanay oon maasha allah faamiligayna aan iskaga xoog qabanayno oon jikooyinkii aan kusoo noqono ku jirno waxaan dhihi lahay faara qabiilka iyo yacni sida shaqada loo raadina ha layska dhaafo aqoon ahaan ha loo raadiyo soomaalida waa isla wada dhalana ree hiiraana waa isla wada nahay qof walba wuu baahan yahay waxaa arkaysaa dad isla wada dhashay mise qabiil ahaan eh oo hal meel ka wada shaqaynayo adna aad shaqaalaan tahay maxaabaa markaa dhaadina garbeshin iyo in adeerkaa keen camal laysku keenayo marka waxaan ka codsan lahay taas in laga dhaafo dad waxbartoo gobolka u dhashan aan nahay shaqadana waa u wada baahan nahay shaqadana la wada siiyaan jeclaan lahay sanad kasta waxaa jaamacadaha dalka ka qalin jebiyo kumanaan dhalinyaro ah kuwaasi oo bartay kulliyadaha kala duwan ee jaamacadaha lagu dhigo haddana ku waayay cilmigii ay barteen shaqo